bismillaahi raxmaan raxiim asalaamuulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu dhegeystayaal kulanta faylaha ka dhowaada warka hiraabnimo ee raadiyo warlaadi qodobadiisiin ka dhigi doontaan haddii ilaaheedama waybaa ku mid ahaa shirka wadatalada oga bulshada oo baydhablaa ka gebagabaay qoysas danyaroo deeg raashin gallankageybi degmada eelbirda bulshada degmada daynile oo hadhowaayaan hirgelinta wadooyinka laamaga ee isbitaalka degmada jalalaqsi oo deegdaawo ee la deersay guddiga gurmadka abaaro adaada oo bilaabeen caawyowka dadka abaaro saameeyeen warkaana wayba qayb kule xubinta sarafka iyo suuqyada xubinta ayaa akhbaraadka bannaanka intaas way bahayanaa qodobada warka hiraabnamaan gadoor garoon olibeeta maalingnamo axadee taarigdana kabeeganta tuman iyo lita bilisadaad lamakulabaatiyshanta anoo marayna la diyaarey qodobkan koreyna weybawsaya shirka wadataledowka bulshada iyo weybalaa ka gebagabaay magaalada baydhabo cabdiraxmaan oday iyo niin fiiriye shirkan wadatashiga ayaa weliba ujeed ahay hoojooka adeegyada dowladaha hoose horumaryowka kaabyaalka dhagaalaga iyo koronqaadowka fursadaha maalgashiga shirkan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha hoose iyo dubashisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ha gebagabeyti weliba ku qeybgalay hay-adaha dowliga iyo weliba daneeyaalka kala agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha hoose dubashisiinta koonfur galbeed mustaf sheekh cabdulaahi iyo ku hadali ujeedka guud ee lagulaha shirkan wadatashi laakiin ujeedada kuwii weyn waayahe dadka intuuna ka dheegna baahida intii oo eed eed lanka baahan iyo talooyin badan nala siishay oo kale iyo talooyin hordaanan jiran sida qaabku qaabku duum intuuna weelo doona insha allah tobankada lamaad intaasaytii ina wayba faday intaana siin sheega haddii laayar wasaaradda ganacsiga iyo barnaamijyada oo kaleet insha allah markii oo taabagelintii iyo fursadoosha abuurintii walaasay kulli wasaaradda ganacsiga yaa wayba hormuudka kala hada doonta wasaaradda arrimaha gudaha keliya waa coordinationkaas oo gaar ahaan heer degma iyo baahiyooyinkiio layin inti oo lahamuuji intaasaytii laykwahayti laakiin marki dhaqangelinta iyo hor on sii wadow marki kuhayta iyo fursad abuuro wasaaradda ganacsiga oo agaasimaha ilaa iyo shay tobani kulroog saasoo kale wasaaradda qorsheynta oo iyana oo dalkaba mas-uulinkaata barnaamijyaha oo investment iyo economic development biyoona qeybkayi waana ilbaabka laha ku gala lahayo eeyin hay-ada dhinisha markii lagu ka hadlo laakiin markii uu ku hadlaana local investment dadka walayo idleey intii oo maalgaladan ganacsi ahaan fikiran dhaqaale ahaan fikiran wasaaraddii oo ganacsiga meerani kudrooga sidoo kale mas-uuliyiintii shal duunaaya ee ku qeybgalay shirka oo dhinisha ku hadlaya weliba markaasi falanqeeyna fursadaha maalgashi ee ku jara gudaha maamulka gaar ahaan magaalada baydhaba ganacsi markii lagu hadlowna mayba udub dhaxaadan ahe maalgashi in la helo maalgashi gudaha ah sida bishaarad xildhibaanad bishaaro tilmaantay maylan baahanyaa dadka inay iska taladaan oo halabuurka nagada mid oo maaragna community based ah annagana walkorlo kusuga oo hay-ado gaare iyo mashaariic gaare oo meelo kale kusheenow yani onan sugna walaalan kasow public private partnership inay xoog la saaro wasaaradda ganacsiga taas meel eraay istraatiijiyooyinka muhiimsan ku mid ata sida agaasimaha iyo dadkii ka horreyb ii sheegaan inay muhiim ada inay deegaanadan la maalgeli maalgelinta leymaa weliba way la faday the right investment kan haboon for example way tusaalahan qaaday ini oo hadda sector kasta ganacsi la intii iibinayin maylu ku yaaba maalgelinta imbaahanta inay imbaahnayan degmada kasta dheer iyo diinso degmo kasta may leedahay marka walka habow yeelata meeloo wala faday in energy lagu maalgeliy meeligii beero lagu maalgeliy adduunka hadda way ku gudubi ini oo horob lu waayo abaar dhiida dadka lagu fadaa marka wayba dhalinyarada oo fikirka lakoyasa iyo dadka hantida laho oo hadda reer koonfur galbeed dadka hantida lagu imbayin dadkii hore oo kii la fahmaan hataa idiyada wayla fadayhiin lanka dhalinyarada walaa baraday fikirka iyo tusaalooyinka haqaagow walaada dharaas ninka ada dharaas loona ada boorayso futuga doomas usiin boorey futuga doone laakiin ninka ada dharaas loona ada geed ama warmakarsana geeda baahana geed ama warmahaysana hoorna ada leedka qalbakeyga wadi sheegtay faqiirnimo sheegtay litandi adaaba qabta caafimaad ada qabta taajir eeta bani aadamka adoo lay adoo ma jara adoo adoo caafimaad waaytii oronta wala adoo aanka waaytii lay adoo adoo kale maaba jaronta hantidhalay oo jikooyin mid wada iskilaas mana mila fadayeen fahamsan ogeed waa ganacsatee oo reer beeda oo reer deegaan ay koonfurta beeden oo ganacsigaasi si sulfa oo fahamsamay buu ayana faya in may in may raayso iyo maagalna dadka hadda may kaarag nahin beesadana raayso akaawna la dhahay walmay kusuu biyow walmay ka maalgalado statement ilaada fasamay buu ah shirkooda timisanay buu ayay fiilmay buu leeyay siimay buu ah gudatiin isgiidka shabayhan yamay buu nas timaadaa marka meel fudayeen nadaamka mid buu ah kaduun oo beesada madii beesada maalgelin la soo guday yamay koodi buu ah profit faa'iiday buu helaas laakiin oo beesada account kan million dollar ka hayd hal san meel ka hayd wala ka darna yamay buu ah adag dhinta mar shirkan wadatashiga uu sadareeri muddo isbuu eh ayaa qaban qaabaday wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha hoose iyo dubheshiisiinta koonfur galbeed iyo weliba uusa dhiirigeliyey dhallinyarada walbarad iyo hangal abuurka leh ee ku nool gudaha koonfur galbeed qoysas danyare iyo weliba deegraashin galanka gebi ee degmada eelberda abdiqaadir warcadi iyo nin fiiriye dadku la deersay deeqdan raashinka iyo weliba naskajartay bur bariis sonkor saliid iyo timir haana seeloonka talgaleentay ramadaan inta ku dhiman iyo kamaarayeen nololyo maadaama bulshada ku nool degmada eelberde iyo wajahayeen xaalado adag kurid ah markii la waayay roobabkii dadkiiyo ka tiirsanaayana deeqdan raashinka ee markii hor ku goytay dowladda cumaan welina laangmarsiiyey maamulka gobolka bakool taasoo lankatalgalanti la ka caabay bulshada tabaalaysan waqtigan ee wajahayan xaaladaha adaga islamarkaana la kuguda jira bila ramadaana waana iyin hana ombaahan welina goobro ku haaya meeli raashinka laka qeyb yahay maamulka degmada eelberde waxaana ku mid a dadkii ku faa'iidaysada deeqdan raashinka iyo kumahnageen iyoona sheegeen inti baahi badan yoon qabeen maadaama iyo wajahayaan xaalado adag ee dhiniga nolole eh welina iyo dal badan inti la baleeriyay gargaarka raashinka ooyo jirana dad badan baahan qabana
sokor timir aana leeda gudoomiyaha haadisra maamul shay ilaahay amaadee oday dhaqmeedka kulli degmada eelberda ilaahay amaadee ananisay mahadsantin ilaahay jihadiisa ananisay ilaahay haniinkaaday alxamdulilaahi rabbilaalamiin maydhiisii timir sokor bariis bur ekisi maamulka muslimiintan simaay
bulshada ku nool gobolka bakool gaar ahaan xoolodhaqatada iyo beeraleyda iyo weliba iyo kumid ina dadka sida eedka ee saameyntan ku weelatay rooblaanta ku jarta dalka weli warka hiraabnimo ayaa ka guda jirnaa bulshada degmada dayneyle iyo wayba hadhowaayna hirgelinta wadooyinka laamiga ee raxmasalaad iyo niinfiiryaasa weliba degmada dayniile ku dareeree dhismo wadooyin laame kaas oo iyo dhisaayanga dowladda soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir si kor lanka qaada bilcida islamarkaana lan fududeeya in isdareerowka dadkiiyo baawarta shacabka degmada dayniiliya hadhawaayanga wadooyinka laamiga ee laga hirgeliya degmada haddana iyo dareemayan isbedela bileeranga oo ka eedanga wadooyinka laka dhisaay iyo han hadda socdanba onkoreynta iyo weliba goobta ku hadalaya gudoomiyaha degmada dayniile axmed xaashi bacolo oo warbixin kubiya dhismo wadooyinka meeliyo hadda maraayana us-oona sheegay in bulshada qeybweyn ku qaadayta waxaan rajaynaynaa insha allah haddii allah awoodda la oggolaado dad badanoo waxaa jira meelay mas-uuliyadda ka hayaan inta ka taga wadammada islaameed u dalxiis tago isku soo sawira in loo soo sawir tago oy noqoto ciise cabdi meelaha loosoo dalxiis tago oon amnigeeda iyo horumarkeedaba habinii maalin ay bulshadu ay ku seexdaan taasaan ilaahay ka rajaynaynaa annaguna xooggaan saaraynaa haddana laamigaanna waa noo saaran yahay danteedu guud nooc walbay ahaato way noo dhammaystiran tahay amni iyo nabadna waan ku seexannaa si gaara waxaan ugu mahad celinayaa ganacsatada iyo bulshada ciise cabdi degganoo marnaba aysan dhibaynin hadday tahay canshuur iyo hadday tahay dan guud ka shaqaynteed iyo hadday tahay laamigan iyo hadday tahay sistamka soolarkaoo yimaada oo asigana ilaalin badan u baahan waxaan ka codsanaynaa bulshada waaxdan deggan inay laamigan in badanay u taamayeen oo culays ku haayey oo loo soo samraayey haddana maanta waa helnay waxaa hadda culaysya ka jiraan in qof walba shaah rinjiya iyo wasaq iyo ay isaga soo daadinee waxaan idinka codsanaa in laamigu ou yahay waxaan qofo lahayn oo dan guudoon annagu iska leenoo nagala dhexeeya inaan wala- wada ilaashanno hadday nadaafaddiisa nuuc kasta ay taaba inaan ilaashanno danta guud oo ay danta guud inay xoolahayna ka mid taha aan xusiisnaanno annaguna awooddeenna iyo maskaxdeenna iyo wax walba way isugu gey doonnaa kormeer shaqo aan uga nimid asiga laftarkiisa soolarkii oo saaka la bilaabayo waxaan rajaynaynaa inuu isbuucan uu ku dhammaado si fiicanay shaqadiisa u socotaa saakaa la bilaabay waa soosar system ilaa afar kilomitir gaaraya insha allah waxaan rajaynaynaa inay xaafaddan amba deegaankan ou noqdo meel loosoo dalxiis tago horumarkeedu uu cadya hadday ahaa lahayd ganacsi hadday ahaa lahayd nalayn hadday ahaa lahayd amni iyo hadday ahaa lahayd horumarka qaybihiisa kala duwanba waxaana uu ku mid yahay shacabka ku noolanga degmada dayniile ee gobolka banaadir ayaa hadhawaayanga wadadan laamiga ee casriga ee oo laga dhisaya degmada oo muhiim ah bulshada iyo nasdareero ka baawarta maasha allah waa ku bilacsannay adduunyadana soo dhaweynaa degmadeena waa maasha allah waa meesha keliya magaca ku leh ciise cabdi dii si loo fiirsho dhankan haddii la dhaho magaalada toos ay u gelaysaa dhankan haddii la dhahane webigii toos ay u gelaysaa waddadan maasha allah daarusalaamna waxaa waaye koray ka soo geli kartaa oo waddada xaggaan ugu yareed inta laba dhinac haddii laga dhigay wallaahi maasha allah waa soo dhaweynaa boqolkiiba boqol dadkii fikradda oo laamiga keenay boqolkiiba boqol xaafadda mahad celin weyn ay uga haysaa oo laamiga noo dhisaayo ayaan ku faraxsannahay waana ku mahadsantihiin maamulka degmada odayaasha nabadoonyada ciidan mahadsantan raxma isbitaalka degmada jalalaqsi iyo weyba la deersiyey deeg daawe gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle iyo kormeerka seeda isbitaalka guud ee degmada jalalaqsi usoo si hooseenka ku horgalay xaalada bukaanada daryeelka caafimaad ambaahan ee isbitaalka lakala tacaalo waxaana soo ambadan danyar iyo barakacyaal abaara iyo olaada saameeyeen oo ambaahan ku warqabow gaare waliba saas oo kale hay-adda maareynta masiibooyinka soomaaliyeed ee sodma iyo deeg raashin ee deersaday boqolaalo qoysas danyare ee ka jiraan kamamka degmada iyo dadka magaalada haansho anka dabarka doran ankooreen gudoomiyaha degmada jalalaqsi nuur dheere iyo weyba ku hadlay deeqda sharduban ee hay-adda soodma iyo hadeersadi muhiimadii markaas indhata dadku ku faa'iidaysadeen waa idin sugaynay abaar badanna een, waa aragtaanoo abaar badanna waa jirtaa agaasime een, hadda ka hor waxaa maleyha anoo gabar coos cunayso ii sheeg inaan anoo la oynaa inaad aragtaan maleyha maantana ii sheeg een, abaartii mid lama- ka sii daranaa jirta dadna biibaxa halakayso dadna een, beeray ku nool yihiin oo xoolaalay waaye dadka hadda deegaankan oo ama dagaalamo een, ii sheeg oo macawisladayda ka- ay ka dhalatay waxaa waaye dad xoolaaleya beer beer ku nool waa marka beerkay ku noolaayeenna abaaraa laysayo oo oo dhibaatada ka jirta adaa arkaya Een, dagaalka aan ku jirno een, wa- waxaa waaye saddex oo- waxaa jira saddex abaaraad oo saddex masiibaa jirta laba masiibo ka mida waan haysaa waa abaar waa dab een, waa col abaarta iyo colkiyaa nahaaya dabkiyaa naga maqa masiibo dhiman oo oo- oo dhinaalaheed inayna jirin waa filaa marka een, gudoomiysaan wax kaaga barannay een, annagoo intaan dhaannaa wax noo soo dhiibi jirta een, bulshadiioo abaaraysan oo col ku furan yahay waatanaa ku soo dhowow een, ciidamadii mujaahidiinta ay meel gaara ay kugu faysan yihiin waa ku sugayaan een, raganimaaba samayso haddii meesha ugu samayso furuntii oo col- colka ka dhawaayay haddaa noogu timid een, ninkii colka maalinkii dagaal aad ku jirto ninka ku yimaado ninka kale wuu kaaga sokeeya marka sidii aad noo- noo- noogu timid oo saa tihiin saa- saataasi waxay u roon tahay qalbigay u roon tahay marka guddoomiye waa mahadsan tahay ka dambeyntii gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle iyo ku hadalay ujeedka la kuliyay deeqda sharduban ee hay-adda soodma deersaday degmada jalalaqsi runtii waa ku faraxsana maanta inaan inta joogo xoolaha aan keenay oo hadda maanta idinku simay oo raashin runtii waa sokor bariis iyo timir iyo saliid intuba isugu jiro laakiin kii eh, eh, laydinkugu talagalay ama dhammaa ma ahan haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ku laaban doonaa muqdisho anigoo indhahayga buuxsaday anigoo idin arkay waana soo gurma doonaa haddii ilahay yidhahdo insha allahu tacaala Eh, waxaa laydinka rabaa inaad idinkuna aad cadowga iska dhicisaan Eh, runtii gobonnimadu kama horayso in cadowga la iska dhiciyo Eh, waxaan mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afraad u mahad celinayaa guddoomiyihiina runtii guddoomiyuhu aniga adduunka waxaan ugu jeclaa waxa layga soo qaado inay dadka gaaraan guddoomiye nuur dheere wallaahi inaan hortiisa ka dhehaynin dhowr maroo wax iga soo qaaday isagaa ku soo dhibtooday waddaduu soo marsiiyey amni ima weydiiyo waxba ima weydiiyo haddana dadkiiyo halhal u siinayo mar kalantood ila soo socodsiiyaa runtii een, waana ku faraxsanahay waana ku mahadsantaha guddoomiye garabkiinaan nahay haddii la yidhahdo wasaaradda gargaarka oo runtii cabdifitaax iyo tiimkooda runtii mar kasta hadda maalin dhoweedaan u malaynayaa markuu yimiday oo halkan ka hadlay isla markii way soo waxiye wuxuu yidhi dadkii ay u kaa haystee maxamudow imaad marka had- ee, qaraabadaydii ee, gurmadku wuu soconayaa cid allaala annaga ummadda soomaaliyeed oo dhanaan loogu talagalay inaan u gurmadno ha joogo ee, xuduudda jabuuti aa, walaalaha aan nahay ama ha naqato xuduudda kenya intuba abaaraa ka jirto waana u gurmanaynaa dadka danyarta ee ku faa'iidaysaday deeqdoon raashinka iyo tan way bangataa tayo kukumaarama doonaan baahiyo fara badan oo horey aan haytay qodobkiiga dhegaystayaal wayba usaya guddiga gurmadka abaaro degmada cadaada iyo wayba bilaabeena caawiyowka dadka abaaro saameeyeen cabdiqaadir warcadi iyo niinfiiriye kulid markiiyo kulana waaladeen maamulka degmada cadaada iyo weliba iyo warbixin ku dhugun sideena guddiga gurmadka abaaraha degmada cadaada shaqooyinka iyo hobqobdan iyo sida dadka abaarta saameeytay loonka gurmada lahaaye intuusa dareeray kulankii weliba goobro ku hayay culammada iyo ganacsida degmada si iyona doorshan ku qaadaan sidii dadka abaarta haysta gurmadlan deersii lahaaye guddiga iyo maamulka sheeg intii hayana beese ku badan tumiyo lama kun oo bulshada lah ku aruuri iyo raashin la yaboohi gudoomiyaha guddiga gurmudka abaaraha degmada cadaada dictor ayuub cabdiqaadir oo ku warbiyay beesida lah ku aruuriyay bulshada iyo sheegeynta hadda iyo maamulka isla qaadeen in beesadii raashinka la hayo dadka lasii deersiya intiiyo deerasa si nololyo lan badbaadiya بسم الله الرحمن الرحيم marka waad allah subxaana watacaala ayaa ku mahadsan meeshaan isku kalan keena saakay dhammaan xubnihii guddiga gurmadka abaaraha ayaa meeshaan fadhiya saakay inta taaganna waa waxaa waa qeyb ka tirsan guddiga gurmadka abaaraha Een, waxaan rabaa inaan faahfaahin ka bixiyo shaqada socota ee guddiga gurmadka abaaraha ay wadaan ilaahay fadligiis shaqo culus aa socota Een, saakay waxaan meeshan iskugu nimid shaqo shalay magaalada ka qabsoontay oo ilaahay noo qabadsiiyey oo dhammaan masaajidada magaalada ay nagu hogaamiyeen culimmadii iyo ahlubeledka ahaa dhammaantood ay nagu hogaamiyeen inaan ka soo aruurino dadkii kusoo tukaday jamaacooyinkii masaajidada kusoo tukaday dhaqaalo dhaqaalahaas masaajidkan ka soo aruurinay ee saaka akoonkeenna ku jira iyo dhaqaalihii kaletooda ee nooga yimid gabdhihii reer cadaado ee magaalada muqdisho isku darkoodii iyo ma wadartoodii guud waxay noqotay lacag saddex iyo toban kun oo dollar lacagtaa saddex iyo tobanka kuna ee akoonka guddiga gurmadka abaaraha ku jirta waxaan rabnaa annagoo ah guddiga gurmadka abaaraha inaan kusii shaqo bilowno shaqadiina waxaa de waa ujeediinoo saddex iyo toban kun dad abaaraysan oo biyo la-aan hayso oo cunno la-aan haydo oo bil rabadaan lagu jiro waxay ka qabata lama arko waxaan rabnaa walaalaha ganacsatada ah walaalaha ee, deegaanka ka soo jeeda meel kastay joogaan inay ka qayb qaataan contributionkaas ama lacagtaas sadaqada ah ay baxsanayaan inay ka qayb qaataan waxaa hareeraheyga taagan culummadii magaalada cadaado ayagaa ku dari doona een, waxaa waaye kelimadii ku habbooneed ee sadaqada la xiriirta hadduu ilaahay qadaro waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan culummada magaalada cadaado sida hagar la-aanta ah ay uga qayb qaateen masaajidadii shalay sadaqadii la bixinayo waxaan oo si nafurnimo ah ayay shalay uga qayb qaateen culummadu inay masaajida istaagaan ka yaboohaan lacagtii lacag fiican oo toban kun oo doolar gaarayda inay masaajida ka soo aruurto lacag ka badan koo iyo toban kun oo doolar inay masaajida ka soo aruurto wax sahlan ma ahayn one day laakiin waxaa hirgeliyey culummada ganacsatada odayaasha maamulkii degmada dhammaan bulshadii laga soo xulay ee guddiga gurmadka abaaraha loo diyaariyey oo shalay masaajidaas ka wada howlgashay oo iskaashatay ayaa waxay hirgeliyeen lacagtaas inaan maanta hayno akoonkeenna ku jirto sida ugu dhaqsiyaha badanne waa uga howlgelina hadduu ilaahay qadaro weliba sii xoogay sida ay tahay saameynta abaarta iyo kuweelada ay tahay dadka iyo dunyada maadaama lama xili roobaada walroobeen ku ubana dalka soomaaliya oo dhanqa idan maasanta warcadda haddana ha ka dhowaada xubinta sarafka ee suuqyada ee warka ka bilaawna dhegeystayaal halkii doolar waliba la sarafaha ee labaatan iyo siyeed kun obadowshii milabiyowshii nowseeye labaatan iyo sagaal kun shilan kontonkii doolar waliba la sarafahaye malyaan iyo afar boqol obadowshii milabiyowshii nowseeye malyaan afar boqol iyo konton boqolkii doolar waliba la sarafahaye lama malyaan iyo siyeed boqol obadowshii milabiyowshii nowseeye lama malyaan iyo sagaal boqol beesada birta etoobi boqol shee wayba marahaye lid doolar oo shilan soomalilan dhiganta boqol lixid iyo siyeed kun dhanka iyo raashinka marka baasri dheerta waliba la gadahaya sagaal doolar ibar meela shilin soomaaliga uu siiyey lama boqol lixdiyo lix kun baasta makaroonidana kortoonsha wayba la gadahaya tomiyo kow doolar ibar meela shilin soomaaligana uu siiyey saddex boqol labaatiyo lama kun shilan bariiska hamsaga loorshay konton iyo afar haafkiin labaatan iyo todobo meela shilin soomaaligana uu siiyey todoba boqol konton iyo kun haafka bariis hamsaga bariis burowga saafiga loorshay soddon iyo liyo haafkii tuma isagaalo meela shilin soomaaligana uu siiyey shan boqol soddon iyo lama kun shilan sokorta cadda loorshe afartan ilo doolaro haafkii labaatan saddex doolaro meela shilin soomaaliga useeye lix boqol afartan afar kun shilan sokora gadooda loorshe afartumo haafkiina labaatano meela shilin soomaaliga useeye shan boqol iyo lixdan kun saliida jirgaanshe afartan lamo tumalayana tuma ilo doolaro meela shilin soomaaliga tumalayga useeye afar boqol afartan siyeed kun burka loorshe labaatan siyeedo haafkii tuma afaro meela shilin soomaaliga useeye saddex boqol sagaal iyo lama kun burka dalaqyada beero misigada loorshena wayba todoba boqol tuma shan kun shoodana tum iyo kow kun qiimadiga loorshay wayboa laba milyan boqol iyo siyeetan shoodana soddon iyo laba kun digirta loorsheer laba milyan boqol afartan shan kun shoodana soddon iyo soddon kun looska loorshay lix boqol iyo konton shooda toban kun salbukada loorshana laba milyan laba boqol iyo toban shoodana soddon iyo afar kun shilan galeyda loorshana waliboa lix boqol iyo konton shoodana toban kun antana way baneenkeeg xubinta sarafka iyo suuqyada ee warka dhegeystayaal haddana ha ka dhowaada wararka cayaaroonka dadambey dhegeystayaal qodobka akhbaaraadka banaanka weyba uuseeyaa guud ahaan weyba antaninkeeka warkii hiraabnimo anoo marin intaasin guldareer c i b k in farsamey intii ku kalamida ridwan kulmaan waysin kugu tabaanay saas umanala